qoysaskan barakacayaasha ee ku nool degmada garisbaalle ee dulaadka magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo barakacayaashan ayaa baahiyaha ugu daranay xilligan haysta waxaa ka mid a hoy la-aan biyayari iyo raashin la-aan qaar ka mid a dadka barakacayaasha ayaa ka hadlay xaaladda haysataa xilligan la joogo dad waxaanahay dhibaataysan marastiisii ay dhex taallo nolol iyo caafaad midna haysan ilaahay mooye cid u maqanaan lahayn xasan sheekh hanna arko ha arka dadka marasta meesha daadsan masaakiinta meesha daadsan ha arko ilaahay mooye cid u maqan ma leh guri ma dhisan karaan dab looma shidin halkay dhooban yihiin waa u jeeddaan waxaan ilaahay ka baryaa dowladda inay naxariis fidiso ummaddeeda ay indha naxariista ku soo fiiriso marka ummaddan ninkii ummaddii madax ka aheedi nooc kasta leh oo dowladdii inay ummaddan iyo macalhay-adihii inay u soo gurmadaan oo gargaar siiyaan deegaanna siyaana loo baahiya guddoomiyaha garosbaali waxaan ka codsanaa inaad dadkan deegaan ay ku dhaqmaan mas-uuliyaddeeda gobol iyo degmo meel kastoo aad ka keento deegaanaa loo baahan yahay dadkan way ku noolaadaan waxaa noo fidiyo haddana soo dhoweeyey guddoomiyaha garas baaleey kheyr allah siiyo arrimaha bulshada xaynaash maamulka oo dhan waa u mahad celinaynaa si fiicanay noo soo dhoweeyeen waxaan leenahay dowladda qaranka dowladda shalay kor iyo hoos isku fiiriyaani dhahay maanta hoos noo fiiriya qoysaskan barakacyaasha ee ku sugan deegaanka garasbaalley ee dulaadka magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka soo barakaceen qaar ka mid a gobollada dalka iyo magaalada muqdisho haatanse waxay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo